gudoomiyaga degmada nasiir ee gobolka togdheer iyo mashaariicshal duban owal tarangle dadka iyo deegaanka weyba iskushiidhikay degmada sayti axmed xirsi maxamuud gudoomiyaga degmada nasiir ee gobolka togdheer ya sheegay in degmada iyo ku hirgeliyeen mashaariic iyo kumiday dhismo harunto hooyada iyo dhallaanka iyo dayactirka harunto degmada aana kumid ah dadka deegaanka iyo maamulkan kuma hadnagi howlo horumarineed iyo kuwadan deegaanka wayniyo fariin andirena dadka qurbo joogta ee degmadaha kujeeda inay ku qayb qaadaan horumarka degmada waxaanu halkan maanta u nimi oo laga dhagax dhigayaa saddex qol oo cusub oo ay ballan qaadeen gudoomiyaha gudoomiyahu ballan qaaday saddexdaa in naloo dhisi doono markii hore xanaanadu waxay ka koobnayd shan qol oo wax noogu yaraa waarkaan ugu yaraa door ka warramay marka halkan waarkiibaa laga dhagax dhigay taasoo markaa guddoomiyaha degmada uu dhagax dhigay kolley hawl weyn bay dee leedahadoo dee degmadu dhaqaalaheeduna waa waa xoolaha hayar wax badanoo magaranaysaa badanoo magaranaysaa ay ku tiirsantahayna ma jirto marka kolley dee waxaan baaq baan ujeedinaynaa oo markaa hawsha si noogala qayb galo qurbajoog horta degmada nasiya u dhalatay qurqurjoog inay ka qayb qaataan masiaajka waarkaa waxaana arintaas aanu ka codsanaynaa dadka magaalada nasiya u dhashay ee qurba joogta ah iyo ganacsatada iyo xoolodhaqatada cid kasta oo ay qusaysaaba inay kaalin mug leh ka qaataan saddex qol saddexdaa qol waxaanu doonaynaa in nalaga caawiyo guud ahaanba hadday tahay dadka qurbajoogta ah ee qurbajoogta u dhalataycaalamiin wey waa shaqo dhaqaaqday waxaan joognaa maanta xaruntii caafimaadka ee degmada nasiiye waxaanu halkan ku dhagax dhigaynaa saddex qol qol waxaa weeyaan waada oo jiifkii ah oo runtii bukaanada insha allahu tacaala loogu adeegi doono halka marna qaadaya dhowr iyo toban ama dhowr iyo labaatan ku dhowaadba labaatan ku dhowaadba qaadaya oo waa maxaayatoy beeshina iyo laba qoloo kale oo runtii baahi weyn ay u qabto xarunta caafimaadku markii aanu aragnay baahida taagankaa ee runtii emergency ay u baahan tahay waxaanu ka maamul ahaan aanu u dhagal nuglaanay codsigii bulshada nooga yimi wixii ka soo xarooda inaannu u meelayno oo waxa weeyaan wax ummadda anfacana aanu ugu qabanno ayaanu diyaar u nahay